سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا علقت أحلامنا نجم الثريا هيا قم والمدرك العليا سويا inkastoo marxalado kala duwan uu soo maray socdaalka mashruuca baaxadda leh ee lagu horumarinayo waxbarashada madaarista iyo macaahidda islaamiga ah ee ka furan wilaayada jubbooyinka guddiguna uu degmodegmo usoo kormeerayay xarumaha waxbarashada si uu qiimeyn guud ugu sameeyo qaabdhismeedka madaarista iyo heerka ay marayso waxbarashada jiilka soo koraya iyo sidii ardayda loo jeclaysiin lahaa tacliinta mugga iyo miisaanka leh ee ay haystaan waxay guddida markan u soo jehaysteen magaalada jilib oo ah halka markii horeba ay lejnadu u qorshaysay inay gunaanad fiican u noqoto xamladan isbeddelka weyn samaysay ee uu ku dhawaaqay maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada jubbooyinka degmada jilib waxaa ka furan madaaris macaahid iyo mu'asasaad tacliimi ah oo kor u dhaafaya toban xarumood maamul ahaanna hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada jubbooyinka kuwaas oo qayb ka mid ah loo qorsheeyey inay ka faa'iidaystaan xamlada macan naxwal cilmi walmacrifa oo muddo ka badan hal bil ka socotay degmooyinka wilaayada diiraddana lagu saarayay horumarinta arrimaha waxbarasho ee degmooyinka wilaayada degmadan oo ah degmo ay waxbarashadeedu ka guda ballaaran tahay degmooyinka kale ee aan ka soo sheekeennay horeyna uu guddigu kaga qabtay shaqooyin horudhac u ahaa xamladan sida muntadayaadka haweenka waxaa soo dhoweyn kuuramo iyo diyaargarow qaatay in muddaha kadib la soo dhajiyey jadwalka shaqo ee guddiga nuqul ka mid ah ayaana u dhignaa sida tan mashaariicda jadwalka ku qornaa waxaa ka mid ahaa dowlaad muhiim ah oo loo qabanayay ardayda iyo mucalimiinta wax ka dhiga xarumaha waxbarasho ee degmada jilib gaar ahaan machadka qurduba madarasada al anwaar madarasada suldaan cabbaas iyo mu'asasada tacliimiga ah ee al uturja qaybteeda nidaamiga iyo musaabaqaad lagu qiimeynaya herarka aqoonta ardayda iyo agaasinka xaflad weyn oo gunaanad looga dhigayo xamladan horumarinta waxbarashada oo muddo ka badan halka bil ka socotay madaarista iyo macaahidda wilaayada jubbooyinka sidaba uu wafdigan ku soo maray degmooyinka kale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka waxa uu qiimeyn guud ku sameeyey dhismayaasha madaarista iyo macaahidda degmada iyo ardayda oo laga qiimeynaya heerarkooda aqooneed iyo diraasaadka ay qaataan kadib dowlaad sharci ah oo qaatay muddo maalmo ah wuxuu guddigu guda galay qorshaynta dhinac kale oo qayb ka ah xamlada tacliinta waana xaflad ballaaran oo lagu sagootinayo xamlada tacliimiga ah ee macan naxwal cilmi walmacrifa waxaa diyaarinta xafladdan kaalin weyn ka qaadatay wilaayada jubbooyinka oo ay degmooyinkeedu ka socdeen xamlada uu ku dhawaaqay maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada xafladda gabagabada xamlada tanshiidiga madaarista wilaayada jubbooyinka oo ka dhacday goob si aad ah loo qurxiyey oo ah beerta shareecada waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin culimo salaadiin waalidiin arday iyo dadyow kale oo aad u fara badan iyadoo uu halkaas ka dhacay bandhig ay ardadu soo bandhigayeen iyo kelimaad kala duwan oo ay martidu jeediyeen sheekh cabdulwaaxid isxaaq muudey oo ka mid ah culimmada diinta islaamka kana mid ahaa martidii lagu casuumay xafladda gebagabada xamlada tanshiidka madaarista wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa ka sheekeeyey loolanka soo jireenka ah ee u dhexeeya islaamka iyo saliibka ee ku aadan dhanka tacliinta ummaduhuna maanta waxay tartan ugu jiraan ummad walba jiilka ayada badalla xataa gaaladu waxay tartan ugu jiraan jiilkii badalla afkaartooda ka badalla maanta muraafasada tartankaabaa socda laakiin su-aashu waxay tahay yaa ku guulaysanahay waxaa marka ku guulaysanaya adiga haddaad ummaddii adiga ku dhax leh adiga aad soo saarto eed wax barto waad guulaysata laakiin jiilka hadday ummad kale wax kuu barto waxa weye waa la khasaari marka maanta alxamdulilah jiilkeenna annagaa marka wax bareenna muslimiinta ayagaa maanta isku tashtay uma baahna cid kale uma baahna uma baahna jiilkeenna maanta inaan gaalo u geysanno oo aan idhaahno wax noo bara mucalim khaalid mas-uulka lejnada oo ka qayb galay xafladda gunaanadka xamlada tanshiidka madaarista wilaayada jubbooyinka ayaa ka warbixiyey marxaladaha ay soo martay xamladan iyo cadadka ardayda iyo mucalimiintii ka faa'iidaystay barnaamijkeen maanta wuxuu ku saabsan yahay xaflad gunaanad u ah xamlo ballaaran oo ku saabsan tanshiidinta iyo horumarinta waxbarashada wilaayada jubbal islaamiya xamladaas oo uu ku dhawaaqay maktaba tarbiya watacliim liwilaayati jubba alislaamiya runtii waa xamlo ballaaran oo gaartay dhammaan madaarista iyo macaahidda wax lagu bartay ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka xamlada shacaarkeedu wuxuu ahaa macan naxwa alcilmi waalmacrifa xamladu waxay gaartay saan hore u sheegay dhammaan muxaafadaadka wilaayada ay ka kooban tahay waxaa ugu horeysa muxaafadatu bu'aale waxaa ku xigtay saakow sidoo kale salagle xagar jamaama kamsuuma iyo jilib oo maanta xafladda inooga socoto dhammaan madaaristii goobaha aan sheegay ku yaalay ilaahay fadligii waa la tagay waa la soo tanshiidiyey waxaana aan ka soo qabanay shaqooyin kala duwan xamladan waxaa ka faa'iidaystay mucallimiin tiradooda dhan boqol soddon iyo kow mucallim ayaa la ta'hiiliyey oo xamladaani ka faa'iidaystay dhanka ardada waxaa la ta'hiiliyey oo xamladaani ka faa'iidaystay laba kun shan boqol toban iyo lix arday jazaakum allahu khayran ardada wax ka dhigata xarumaha waxbarasho ee degmada jilib ayaa xafladda ka jeediyey kelimaad qiimo badan oo ku baxayay luuqadda carabiga si gaar ahna u taabanayay saraaca dunida ka aloosan ee u dhexeeya xaqa iyo baadilka iyo dhinac ka mid ah guulihii ay soo hoyeen halyeeyada islaamka ee halganka ka wada bariga afrika إن من سنن الله في الكون استمرار الصراع بين الحق والباطل ولكل طرف أتباع وجنود يبذلون الغالي والنفيس لنصرة ما يعتقدون فقال تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا وآخر هذه النسمات ما وصلنا من ولاية هيران الإسلامية فقد سمعنا أيها الإخوة الكرام إن المجاهدين توجهوا عمليات حظيرة يستهدفون بها مع- معاقل العدو sheekh moxamed abu cabdalla waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka oo soo afxiray xamladii muddada ka badan halka bil ka socotay degmooyinka wilaayada ayaa sheegay in xamladan ay samaysay isbedello waaweyn oo la taaban karo isagoo bulshada ugu baaqay inay shicaar ka dhigtaan shicaarka xamlada run ahaantii waxaa xusid mudan dad badan oo nuqabo ah iyo ummad badan oo macnaha culamo ah iyo ummad badan oo kala duwan rag iyo dumarba leh oo run ahaantii waayahan isweydiinayay xamladan iyo juhdiga iyo dadaalka iyo dowraadka iyo waxa weeyaan muxaadaraadka kala duwan iyo dhammaan nashaadaadka ka dhacayay ee iskugu jiray muntadayaadka iyo musaabaqaadka iyo dhammaan waxa weeye waxyaabihii walaaladu ay wadeen aad iyo aad baa loogu riyaaqay juhuud badanna waa ay geliyeen sida hadda taqriirka ka muuqatayna kumanaan arda ayaa ka faa'iidaysatay macallimiin badanna way ka faa'iidaysteen waxaan rabaa marka aan ku soo gebagabeynayaa een, dhammaanteen shicaarka meesha ku qoran macan naxwa alcilmi waalmacrifa dhammaan in la iska kaashto xagga waxbarashada iyo cilmiga iyo macrifada oo juhdi iyo dadaal badan la geliyo gebagabadii waxaa allaha fadligii si guul ah ku soo dhammaaday socdaalkii guddiga xamlada tacliimiga ah ee isugu jirtay boorinta bulshada iyo horumarinta arrimaha waxbarashada madaarista iyo macaahidda islaamiga ah waxaana allaha fadligii in la xusa mudan degmooyinkii aan soo marnay waxay degmo walba oo uu guddigu soo maray ay dadkeedu u ahaayeen kuwo aad u jecel inay ka faa'iidaystaan risaalada ay wadaan xubnaha sida laga dheehan karo muddada uu guddigu joogay degmooyinkaas أين أنت أيها الجيل الطموح أين أنت أيها البر النصوح أين أنت أيها الجيل الطموح أين أنت أيها البر النصوح إننا جئنا بأحلام تسامى في سماء المجد والحلم تنامى